الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان xubaabu yahay necbaysiga la necbaystay odhaahda caynkaasa in la yidhaahdo maa shaaa allahu wa shaaa fulaan ay alamru arrinku maa shaaa allahu waa sida ilaahay doonee wa shaaa fulaanun hebena doono ama khabarka xagga dambe la qadaro maa shaaa allahu wa shaaa fulaanun xaasilun ama waaqicun ee odhaahda noocaas ah laa yajuus ma bannaana sababtuna waxay tahay ilaahay jala wacalaa doonistiisa iyo ta hebel ama ta addoonku ma sinna haddii wowdaa la ysugu cadfo oo la ydhaahdo maa shaaa allahu wa shaaa fulaan ama wa shaaa muxamedna waxay noqonaysaa walow yaanu qofku saaba u jeedina lafdi ahaan in labadii mashiica la simay oo xarafkaasi wawda ahi taqtadi almusaawaata fi lafd sidaa awgeed baa la diiday iyadoo shirkiga laga fogaanayo macal shirkulalfaadka can xudayfata bni اlyamaani radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi laa taquluu ha odhanina maa shaaa allahu wa shaaa fulaan sidaa ha odhanina walaakin ha yeeshee quluu waxaad tidhaahdaan maa shaaa allah ay alamru arrinku maa shaaa allahu sida ilaahay doono weeye uma intaa dabadeedna shaaa fulaanun hebeel uu doono rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiisku waa saxiix weeyi markaa humma in la isticmaalaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam inagu irshaadiyey waayo xuruuftan xuruufulcadfiga oo wowda iyo humadiyo ay ka mid yihiin ayaa dee darajaad leh marka haddii wowdu ay musaawaad faa'iideynayso humadu ma faa'iideynayso oo iyadu tartiib iyo taraakhi bay faa'iideynayso marka humo la isticmaalo waxa meesha ka caddaanaya ciddan ilaahay jala wacalaa laga dambaysiiye humo loogu cadfo inay ka martabo hoosayso taasi ayaa lafdigaba ka cad sidaa awgeed baa humada waa la banneeyey haddii la yidhaahdo maa shaaa allahu waxdahu sida xadiid kaleba ku soo aroortayna iyaduna waxa weeye waa mid muhiim ah rawaahu abu daawuuda biisnaadi saxiix markaa lafdigan waxyaaba badan baa la mid ah alfaad fara badan baa la mid ah sida acuudu billaahi wa bika waa khata weeye alfaad fara badan oo ibnulqayim uu taxa raxmat ullaahi caleyh yaa la mid a kullu dalik qaarkoodna kama sii daran yihiin ma banaana baabu karaahati alxadiidi bacda alcishaai alaakhirati wuxuu baab u yahay necbaysiga la necbaystay sheekada cishaa'iga dambe dabadeed alcishaa alaakhira wuxuu u yidhi ee uu alaakhira ugu qayday si maqribka uu u saaro waayo maqribka qudhiisa cishaa'i waa la yidhaahdaa luuq ahaan marka alaakhira saasuu ugu qayday oo cishaayigan aynu inagu cishaayiga u naqaanaa loo jeeda marka cishaayiga haddii la tukado waxa fiican qofku inuu iska seexdo faa'iidooyin badan baana ku jiro hurdaydii naftiisu ay u baahnaydna wuu ka maaragtay boganayaa waxaa kaloo ay sabab u tahay goor hore seexadkaasi inuu qofku salaatuleyl u kaco intay doontaba ha leegaato iyo ugu yaraan inuu salaada subax ilaaliyo oo weliba jamacuu ku ilaaliyo waxaase jira waxyaabo markaa iyagu jaa-is oo aan karaahi ku jirin bale fiicanba sida haddii cilmi lagu soo jeedo dhigistii iyo dhigashadii iyo mutaalacadii iyo wixii la mid ah ama lagu soo jeedo waxa weeye dumarka oo kale iyo haddii allaba kuu roon yahay in loo sheekeeyo si loogu wehel yeelo yani xaasaska ayaan u jeednaa kadaalika qofka haddii marti u timaado iyadana maaragtay dee waa inuu u sheekeeyo oo qurbada ka saaro oo haddii allaba kuu roon yahay diyaafaday ka mid tahay fiican qaala waalmuraadu bihi waxaana looga jeedaasi alxadiidu aladii yakuunu mubaaxan waxaa la leeyahay wakhtigaa waa makruuh waxaa looga jeedaa alxadiidu sheekada aladii yakuunu mubaaxan kaa soo bannaan fii gayri hada alwaqti wakhtigan qayrkii bannaan wa ficluhu oo in la sameeyo iyo wa tarkuhu in laga tagaa sawaaun ay siman tahay ama alxadiidu almuxaramu sheekada muxaramka amiya aw ilmakruuhu ama ta makruuha fii gayri hada alwaqti waktigan waktiyada aan ahayn ee marka horeba makruuha ama muxarama fa huwa fii hada alwaqti waktigani ayuu ashaddu daran yahay taxriiman xagga xarimista iyo wa karaahatan xagga necbaysiga oo haddii la yidhi warka marka hore iska mubaaxa ahi wuxuu noqonayaa mid makruuh ah marka horeba makruuh ah maxaad umalaynaysa yah yakunu ashaddu karaaha waktiga yakunu ashadda karaaha hadduu marka hore muxaram ahaa ka waran marka horeba hadduu muxaram ahaa iyadoo aan bacd alcishaa'iba ahayn dee taasna ka sii daran sida sheekhu sheegayo qaala wuxuu uhi wa ama alxadiidu sheekada miyaa fi lkhayri khayrka ku saabsan ka mudaakarati alcilmi waa sida cilmiga in la wada muraajaceeyo la mudaakareeyo xikaayaati saalixiina iyo sheekooyinka dadka wanaagsan oo cilmiga ka mida iyada qudheedu wa makaarimi alakhlaaqi iyo akhlaaqda fiican iyo walxadiidi maca adayfi qofka martida ah ama cidda martida ah in lala sheekaysto wa maca taalibi xaajatin iyo qof dan leh oo baahi u yimi darteed in lala sheekaysto oo baahidaa iyo dantaa uu leeyahy wax layska weydiiyo wanaxwi daalika iyo waxyaabaha la midka ah sida dan fiican oo dadka muslimiinta ku tacalluqda ama muhiimoo loo baahan yahi wakhtigaa laga shira ama la yska waraysto falaa karaahata fiihi karaaha kuma sugna bal huwa mustaxabun shay sunna aba weey wakada kaasi ayuu la mid yahay alxadiidu sheekada licudurin cudur dartii loo sheekeeyo cudurdar dartii iyo wacaaridin wax soo dariyey laa karaahata fiih wax maaragtay karaahiyi kuma sugna licudurin wacaaridin waxaa looga jeedaa in cudurdaar jiro oo kale oo dee aad ka maarmooydo wakhtigaa inaad cid la hadasho ama aad cid la waraysato caaridin uu jiro oo kale oo mararka qaar baa dee qofkii waxa weeye wax ku iman karaan ama uu baahan karaa innagana dee inta badan wakhtigaasi waaba wakhti aynu hawlaheenna kala daberanno ayaa buu inoo yahay qaala wuxuu uhi waqad tadaaharat way isu kaashatay alaxaadiidu saxiixatu axaadiidta saxiixahi calaa kulli maa dakartuhu ka aan sheegay dhammaantii oo waxyaabaha aan sheegay oo dhan xadiidtaa laga qaadanayaa saxiixa ah xadiid badan baana ku soo aroortay waxaanad ka heli kartaa saxiixa bukhaariga kitaabulcilmiga bal hadda tagoo halkaa ka muraajace waxaynu markaa baraarujinaynaa qofku mar walba muxaramka waa inuu iska ilaaliyo wixii ilaahay ka xarimay jalla wacalaa waa inuu ka digtoonaado haddii mararka qaar shaydaanka iyo naftu ay ka xoog roonaadaanna waa inuu soo noqdo sheekadii iska mubaaxa ahayd markii hore haddii la diiday maxaad u malaynaysaa wax muxaram ah mar kaste maantana dadka in badan ciyaadan billaah cishaayi dabadiibaa waxay ku soo jeedaan wax muxaram ah in badani muxaramkaasi dhinacuu doonaha ka yimaado marka habeen oo dhan muxaramkaasuu ku soo jeedayaa xaqii jidhkiisu uu ku lahaay oo inuu hurdo ugu raaxeeyo uu ka manciyey kadaalika cibaadadii iyo daacadii iyo wakhtigii uu kaga faa'iidaysan lahaa wax wanaagsanna naftiisii uu ka manciyey dhibaatooyin fara badan oo mid jidheed iyo mid diineed iyo dhan walba leh ayuu qofkaasi ku dhex jiraa inta badanna dadku maanta waa xaalkoodu sidayi weliba waktiyadani maka moobeelada waaweyn ay soo baxeenna hadalkeeda badaa dhalinyarti meeday habeen oo dhan waxyaabahaasaa lagu jirayaa markay ugu yartay iska waxyaaba maalayacana ah markaasaa salaatuleyshii iyo salaadii subax iyo wax alla wixii oo dhame ay ku seegayaan ya wa can abi barzata radia allahu canhu wa abi barzata alaslamiy magaciisana waxaa la odhan jiray nadla ibnu niyaar baa la odhan jiray ama nadla ibnu cabdillaah alaslami radia allahu canhu saxaabadana kumaba jira bay ahlulcilmigu yidhaahdeen saxaabi kaleo abu barza la yidhaahdaa ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuuha yakrahu mid karaahsada annawma hurdada qabla alcishaai cishaa'iga hortii la seexdo waayo cishaa'iga hortii in la seexdaa waxay keeni kartaa inay salaadii qofka waxa weeye hurdo ku dhaafto iyo walxadiida sheekada bacdahaa salaada cishaa'i dabadeed la sheekeeyo waxyaabaha laga soo reebay un mooyaane waa xadiidkii cumdaha aynu ku soo maray kitaabu salaa bilowgiisa intana xadiidku uu ka dheeraa awqaada salaada iyo waa xadiidkii saxaabiga la weydiiyey uu kaga waramaayey wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama sallaa wuxuu tukaday alcishaaa cishaa'iga ayuu tukaday fii aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeedii wakhtiyadii noloshiisuba iska gebagabada ahayd oo markaa intuu dib dhacay buu dabadeetana tukaday falamaa sallama markii uu salaamo naqsaday baa qaala wuxuu yidhi ara'aytakum ka warrama leylatakum haadihi habeenkiina tana ka warrama bal habeenkiina tana fa ina calaa ra'si mi'ati sanatin boqol sano marka ay ka soo wareegto habeenkiinanaa taagantihin oo boqol sano oo dambe laga joogo laa yabqaa hadhi maayo minman huwa calaa dahri alard alyowm cidda maanta dhulka korkiisa ku sugan ka hadhi maayo axadun axadnaba dhammaantood way dhammaanayaan muttafaqun calayh xadiidkan markaa halka laga deliishanayaa waxa weeyaan waa rasuulku sala allahu alayhi wasalam salaad subax salaad cishaay intuu dadkii tukiyey ayuu haddana hadlay wuxuu ku hadlayna wuxuu ahaa cilmi uu dadka u sheegay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya calamun min aclaami nubuwa waayo sidaa rasuulku u sheegaya bay u dhacday sala allahu alayh wasalam sidaa raggii culimada ahaa ee taarikhyahanadu ay sheegeen oo alxaafid ibnu xajarba waa ka sheegaya oo ciddii habeenkaa waxa weeye noolayd ee joogtay markii taariikhahooda la dabagalay oo la eegay boqol sano habeenkaa dabadii boqol sano waxa weeye wax ka badan may noolayn ma garat boqol sano wax ka badan may noolayn waxaa kaloo xadiidka loo deliishaday nabiy llaahi khidar calayhi salaam inuu dhintay oo aanu noolayn xataa haddii la yidhaahdo waktigii rasuulka wuu noolaa taa qudheedu daliil cad ma lehe wuxuu soo gelayaa cumuumka xadiidka ah ayuu soo gelaya qaala wa can anasin radia allahu canhu anahum saxaabadu intadaruu waxay sugeen annabiya nabigay sugeen sala allahu alayhi wasalam fajaa'ahum wuxuu yimi qariiban wakti u dhow min shatri leyla habeenka kala barhkiisa fasallaa bihim wuu tukiye yacni wuxuu jeeda alcishaa qaala wuxuu ihi uma khaabanaa dabadeeta wuu noo khudbaday faqaala wuxuu ihi alaa ina annaasa hooyay dadki qad sallow way tukadeen uma raqaduu dabadeeta way seexdeen wa inakum idinkuna lan tazaaluu kamaydaan suulin fii salaatin salaad kamaydaan suulin ma ntadartum salaa intaa salaada sugayseen muddo alla muddadaa salaada sugayseen rawaahu lbukhaariyu xadiidkanna shaahidka ku jiraa waxa weeyaan cishaa'i baa rasuulku intuu saxaabada kadib dhacay ayuu tukiyo kolkaasuu dabadeed hadlayu cilmi uu sheegay oo uu bushaareeyey oo wakhtigaa dheer ay salaada sugayeen fadli weyn inay lahaayeen oo ajarkii salaadu uu u socday ayuu u sheegay rasuulku sala allahu aleyh wasalama markaa cishaa'iga dabadii cilmi iyo khayr iyo wixii wanaagsan waa laga sheekayn karaa waa lagu hadli karaa walaa karaahata fii dalika bal huwa mustaxaba waay arrinkana salaadun kuma gaar aha qofku mar kasta oo uu khayr sugayo o khayrkaa dartii uu u xaniban yahay uu sugayo hadduu doono cashar la sugayaba ha noqdee dee qof khayrkii u socda ayuu noqonaya haddaad imaka tusaale ahaan casharka soo xaadirto oo qofkii casharka bixinaya uu kaaba habsaamo cashar dee diiniya uu yahay oo aada iska sugtood iska fadhido fadhigaasi hamoodin inuu maaragta macno la-aan ku tegayo ama kugu dhaafaayo khayrku uu kuu socdaa waayo khayr baad sugaysa baabu taxriimi imtinaaci lmar'ati min firaashi zawjiha idaa dacaahaa walam yakun lahaa cudrun sharciyun xarimista la xarimay buu baabu yahay haweenaydu inay diido min firaashi zawjiha gogasha ninkeeda marka uu u yeedho walam yakun lahaa cudrun sharciyun oo cudur cudurdaar sharci ahina aanu u sugnayn oo aanay lahayn yani inay iska diidda iyadoon cudurdaar sharciga lahayn cudurdaarka sharcigaa waxaa ka mida inay xanuunsanayso waxaa ka mida tusaale ahaan soon uu u fasaxay inay sooman tahay waxaa ka mid ah xaj uu u ogolaaday oon kii faralka ahayn tusaale ahaan inay waxa weeye ku jirto ay muxrimadba tahay iyo wixii lamida وعn أbي هuريرaةa رaضي الله عnه qاaلa qاala رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إida daca الرajuل ninku hadduu u yeedho imra'atahu haweenaydiisa ilaa firaashihi gogashiisa ugu yeedho oo faabat ay diido oo fabaata uu ahaado qadbaana calayha mid u cadhaysan lacanataa waxaa nacdasha haweenayda almalaa'ikaةu malaa'igta xataa tusbixa ilaahay ka waa beriisanaysa mutafaq عalayhi wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray xataa tarjica ilaahay ka soo noqonayso marka cudurdaar sharciga haddaan u jirin markuu u yeedho inay u timaadaa xaquu ku leeyahay bay ka mid tahy sidaa awgeed baa xadiidkan waxaynu ku soo maray baabkii masaa'ilkaa lagaga warramayey oo xagga hore ah baynu ku soo maray marka hadduu u cadhoodo malaa'igtaa nacdalaysa ilaahay ka waa beriisanayso lafdigan marka ama riwaayaddan inoo taallaa waxay faa'iideynaysaa habeen inuu arrintaasi ay tahay oo habeennimo ay dhacayso riwaayaadka bukhaariga aan ahayne muslim iyana waxaa laga qaadanayaa ama hadh ahaata ama habeen ahaata mar hadduu u yeedho inay waajib tahay inay adeecdo dii cudurdaar sharci aanay lahayn malaa'igtuna way nacdalaysaa haddii uu u cadhoodo ilaa ay ka waaberiisanayso ma garat ama ay soo noqonayso oo haddii ay soo noqoto ay isa soo maaragtay isa soo canaanato isa soo ladqabayso oo intaanay waa beriisan ama in yar markay joogto ay soo u timaado nacdashii dee way ka joogsanaysaa waa macnuu noqonaya haddii aanay soo noqonay sidaa ku diidana waana sida badane ilaa ay ka waa beriisanaysa nacdashaasi way ku soconaysa fabaata qadbaana calayha baa rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam haddii aanu uba cadhoon ninku oo uu iska saamaxo ama u cudurdaaro ama maaragtay ileen waa xaqiisiiyo uu ka tanaasulo malaa'igtu ma nacdalayso baabu taxriimi sawmi lmar'ati taطawucan wa zawjuhaa xaadirun ilaa biidnihi xarimista la xarimay buu baabu yahay haweenaydu inay sunno ahaan u soonto wa zawjuhaa xaal ninkeeduna xaadirun uu jooga ilaa biidnihi isagoo u fasaxa mooyaane waay sunna ahaan uma soomi karta laakiin faralkii de waxba uga idan qaadan mayso waa iska soomaysa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi laa yaxilu xalaalu maaha lilmar'ati haweenaydu an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa shaahidun iyadoo ninkeedu joogo ilaa biidnihi isagoo u ogolaada mooyaane walaa ta'dana walaa an ta'dala inay u ogolaato anaa xalaalu maaha fii beytihi gurigiisa ilaa biidnihi isagoo fasaxa mooyaane muttafaqun calayhi gurigiisa inay cid u ogolaataay oy soo gelisa ana xalaalu ma aha isagoo u ogolaada mooyaane sababtu waxay tahay dee inay soontaa waa mid ka hor imanaysa waxa weeyaan waxay ka hor iman kartaa xaqii uu ku lahaa waa waxa weeyaan maaragtay inuu dee hawlihiisa ka fushado ama uu ku raaxaysto sidaa awgeed ba haddii isagu xaqaa ka tanaasulo uu fasaxo waa sax haddii kale maya sababtuna waxay tahay dee xaqa uu ku leeyahay waa waajib weeye inay tadawuc ahaan iyo sunna ahaan u soontaana waa mustaxab soo maaha waalwaajibu muqadamun h cala almustaxabi baabu taxriimi rafci lma'muumi ra'sahu min alrukuuci aw asujuudi qabla alimaam wuxuu baab u yahay xarimista la xarimay la tukiyuhu inuu madaxiisa ka hor qaado imaamka inuu ka hor qaado rukuucda iyo sujuudda oo iyadoo weli imaamkii sujuudsan yahay ama weli rukuucsan yahay uu isagu madaxa kor u qaado haadaa waa muxaram walaa yajuus mana banaana sideedabana marka qofku imaam leeyahay dee axkaam fara badan bay leedaho fiqiga islaamiga iyo adilada aynu ku naqaano marka imaamkii inuu mar la sameeyo iyo inuu ka horeeyo midna maaha inuu aada uga dambeeyana cudurdaar la-aan iyadana looma baahna waxaa laga doonayaa mutaabaca mutaabaca inuu had iyo jeer waxa weeyaan ka daba sameeyo ayaa laga doonaya qaala wuxuu hi can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala amaa yaksha miyaanu ka baqanahayn axadukum midkiin idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u qaado qabla alimaami imaamka horti an yajcala allahu ilaaha inuu ka dhigo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin madax dameer aw yajcala allahu ama ilaahay uu ka dhigo suuratahu sawirkiisaba suurata ximaarin suura dameer muttafaqun calayh marka cidda sidan samaynaysa waxaa loogu goodiyey inuu ilaahay jala wacalaa gebigiisaba masakho oo suuradiisaba uu bedelo wallahu calaa kulli shayin qadiir taasina waxay daliilu tahay in arrinkaasi uu yahay mid muxarama ciyaadan billaah marka waa inaana dhayalsan aada iyo aad waa in la ysaga ilaaliyo xadiiskana daahirkiisa in lagu xambaaro oo la idhaahdo ilaahay hadduu doono qofkaa madaxiisu madax dameer ka dhigaya ama suuradiisaba suura dameer buu ka dhigayaa daahirkiisu waa saasa in daahirkaa lagu xambaaro wax diidaya ma jiro wax diidaya hee ma jiro marka daahirkiisa waa in lagu xambaaro ummadii horena waabay dhacday kadalika maskigu inuu dhici karana axaadiista qaar baa ka warantay culimada qaarna waabay sheegeen dad arrintaa intay qaadan kari waayeen dabadeeta waxa weeye ay ku dhacdayba way maaragtay sheegeen amaa masalada ku saabsan salaadiisi miyay buraysaa mise ma burayso haduu ogaan uga hortooso imaamka ama uga maaragtay madaxa uga kor qaado bacdu ahli lcilmi baa maaragtay maray inay salaadiisi burayso waana madhab aada iyo aada u qawiya weeye marka in la dhayalsada maaha dadkana had iyo jeer deg deg baa iskaga abuuran kolleyba haddaad si kasta u degdegto dee imaamka ka horreyn maysi imaamka hee ka horreyn maysi markuu salaamo naqsadun baad adna salaada ka baxaysa marka inaad degdegto uun had iyo jeerood imaamkii boobto maxaa faa'iide kugu jirta ee aan ahayn waxa weeye inay salaadaadii dhibi soo gaadho arrinta noocaasi kuma badna dadka oo had iyo jeer way iska adagtay qofku inuu u badheedho inuu ogaan uga hortooso sahwi iyo waxa way u dhacdaa dee jahlana way u dhici kartaa laakiin inuu maaragtay qofku u badheedhaa waa mid aan badnayn had iyo jeer laakiin waxa badan ka horeynta imaamkiiba wuu sii rukuucaya waa la yska sii dabadaynaya waxa laga yaaba in laga horeeyo wuu sii sujuudaya waa laysa sii tuuraya waxa laga yaabaa in laga horeeyo taa qudheeduna waxa weye waa muxaram u banaana sida aan looga hortoosi karin ayaan looga hor sujuudahayn oon looga hor rukuucahayn taasaa markaa badan in lala sameeyaana way kasii badan tahayba iyadu oo maaragtay la garab cararo baabu karaahati wadcilyadi cala alkhaasirati fi salaa wuxuu baabu yahay necbaysiga la necbaystay in gacanta la dhiga cala alkhaasirati kaliy kalida fi salaati salaada dhexdeeda ikhtisaar baa la ydhaha ma takhasur keliya qabsi baa la ydhaahdaayo arrintaasi waa manhi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama nahaa wuu reebay can ilkhasri keliya qabsiga fi salaati salaada dhexdeeda muttafaqun calayhi in keliyaa saa loo qabsado sababta loo reeba waxay doontaba ha noqoto oo waxaa la yidhi waxa weeye arrintaasi waa ficlu lyahuud nimanka yahuudda la ydhaha waa sidaas sameeya waxaa kaloo la yidhi maya waa ficlu lmutakabiriin kuwa iskibriyo ficilkooda marka xikmaddu waxay doontaba ha noqotee waa la diidey waa in la yska ilaaliyo baabu karaahati salaati bixadrati acaami wa nafsuhu tatuuqu ilayh karaahiyeysiga la karaahiyeystay in la tukado bixadrati acaami iyadoo cuntadii taalla wa nafsuhu xaal naftiisuna qofka tatuuqu ilayhi ay waxa weeye u hunguroonayso oo ay jeclaysanayso tusaal ahaan dee uu baahanya ama uu gaajaysanya cuntadiina waa lasoo agdhigay karkeedii baa ku baxaya xilligaas salaada waa la karaahsaday inuu salaada ku bilaabo aw maca mudaafacati alahbathayni ama labada xunxuni marka ay soo riixayaan ee uu isku xijinayo wahumaa labadaasi albawlu waalghaa'itu waa kaadida iyo saxarada xaaladaha noocaasa salaadii in la galo waa la diiday sababtuna waxay tahay wallaahu aclam khushuucdii qofka ayaa markaa meesha ka baxaysa oo haddii qofku kaadidii ama saxradii isku xejinayo ay soo riixayaan ama cunto meesha lasoo dhiga wuu u baahan yahay waxa weeye khushuucdii baa markaa ka xumaanaysa khushuucdu inay wax noqoto ama qofka ka dhaawacantana looma baahna waayo khushuucdu waa ruuxu salaax ilaahay hayna waafajiyo haynoo fududeeye waxa weeye waa ruuxdii salaada weeye waana ta lagu liibaanayo lagu aflaxayo sidaa awgeed baa khushuucda waa in salaada loo ilaaliyo wax kasta oo shabakaynaya ama haddii allaba kuu roon yahay wax u dhimaya khushuucdana waa in laga fogaado wuxuun baa laga soo reebayaa hadduu qofku is idhaahdo cuntada haddaad u fadhiisato ama aada maaragtay dee xamaamka iyo wixii lamida qabato waktigii salaaduba wuu baxaya hadduu is idhaahdo oo uu ka baqo ka baqo inay waktigii salaaduba dhaafo markaa salaada ha iska tukado weeye kadibna hawlihiisa ha fushado qaala can caaishaa radia allahu canha qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul laa salaata salaadii hee ay kaamila ma dhammaystirna baa taqdiirku noqonaya salaad dhammaystirani ma jirta bixadrati طacaamin iyadoo cunta taallo walaa wahuwa ay walaa salaata salaad dhammaystirana ma jirto wahuwa yudaaficuhu iyadoo qofka ay soo riixayaan alakbathaani labada xunxume rawahu muslim baabu nahyi can rafci اlbasari ila الsamaai fi الsalaa wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay in indhaa samada kor loogu qaado salaada dhexdeeda qofku waxa weeye isagoo salaadii ku jira uu cirka iska eego ma garata dadka qaar baa markay samica allahu liman xamida leeyihin inay rukuucda ka toosaan ayay raaciyaan inay xagga sarena eegaan racanka maaha marka mar haddii salaadii aad ku jirto la xagga sare la eegi maayo waktiyada kale waa la iska eegi karaa dhib ma laha lakin waa fi sala arrinta noocaanina waa muxaram karaahatu tansihun maaha waa muxaram sida aynu maaragta xadiidka ku arki doono waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen sida madaariju saalikiinka wa ad ka akhriyi doonto insha allahu tacaala waxay ka mid tahay aladabu maca allah qofku markuu salaada ku jira inaanu xagga sare egeegin uu hoos eegaa waxay ka mid tahay edabta wanaagsan ee qofku uu kula mucaamaloonayo rabbigii jala wacala qolada jahmiyada oo ilaahay maaragtay iyo xaqiisa jaahiliin ka ahi iyagu waxay yidhaahdeen sababta loo yidhi xagga sare qofku waa inaanu egin waxa weeye ilaahay baan sarraynin gabor ya ilaahay baan sarraynin bay idhaahdeenoo dee maaragtay aan sarrayn lagu sifayn karin tan noocaasina waa jahligooda wey can anas bni maliki radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama wuxuu rasuulkeena sharafta la yidhi maa baalu aqwaamin rag arrinkoodu muxuu yahay yarfacuuna absaarahum indhahooda kor ugu qaadaya ila samaai xagga sare fii salaatihim salaadooda dhexdooda fashtadda wuu daraaday qowluhu hadalkiisa fii dalika arrinkaa uu ka hadlaayey xataa qaala ilaa uu ka yidhi layantahunna can dalik ka hadheen oo ka hadheen arrinkaa aw latukhtafanna ama la dafee oo la dhuftay absaaruhum aragyadooda nuurka indhahoodaba la dhuftee oo waxa weeye iyagoo aan waxbaba arkahayn maaragtay uun is arkeen rawaahu lbukhaariy marka waxaa dhici karta intay iyagoo indhaqaba xagga sare eegaan salaada dhexdeeda in dem nuurka indhaaba laga qaado oo ay hoos soo foorarsadaan iyagoo dem ah oon waxbaba arkahayn baa dhici karta ya marka arrintaa cuquubada intaa la eg baa loogu hadiday sidaa awgeed ba waa muxaram arrinkaasi waa in laga fogaado baabu karaahati iltifaati fi salaati ligayri cudrin wuxuu baabu yahay necbaysiga la necbaystay aliltifaati fi salaa salaada dhexdeeda in la daymo daymoodo oo qofku waxa weeye wejigiisa ku daymo daymoodo isagoo qibladii qaabilsan uu meelahaas daa u egeego ligayri cudrin cudurdaar la-aan sababtu waxay tahay arrintani waxa weeye khushuucdii bay maaragtay waxyeelaysaa oo ay wuxu dhimaysa mar kastuu qofku halkiisaa hore ee uu ku sujuudayo uunu aragga ku soobo ku koobo khushuucdii baa u sugnaanaysa mar kastuu meelaha egeego iltifaatka badiyana hadii allaba kuu roon yahay khushuucdii baa wax noqonaysa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi sa'altu waxaan weydiiyey rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahi can ililtifaati fi salaa daymoodka salaada la daymoodo faqaala wuxuu ihi huwa isagu iltifaatkaasi ikhtilaas waa dhufasho yakhtalisuhu shayaanu shayaanku dhufanayo min salaati cabdi salaadii adoonka wax ka dhufanaya rawaahu bukhaariy marka arrintaas shaydaan baa ka shaqaynaya macnuu noqonayaayo qofkii khushuucdii iyo inuu ilaashado iyo waxaa seejinaya sidaa awgeed arrinkaasi waa mani waa in la yskaga fogaado wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu igu yihi iyaaka waliltifaata fi salaa waxaan idin kala digayaa adiga iyo salaada dhexdeeda inaad daymo daymoota fa ina aliltifaata fi salaati maxaa yeelay daymoodka salaada dhexdeeda lala yimaadaa halakatun waa halaagsan weeye waa halaagsan ay sababu halaag waa sabab lagu halaagsamay fain kaana laabudda hadday laga maarmaan tahay oo qofku aanu ka maarmahayn fa fi taawuci sunnaha ha eega meelaha ha daymoodo laa fi lfariidati faralka yaanu daymon rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu saxiixun nuskhadaha qaarna waxaa ku soo arooray xadiidun xasanun qaarna waxay haamishka ku qoreen xasanun gariib waana sida maaragtay sanadkiisa laaiqa u ah waa gariib weeye oo maaragta waa daciif lianna sanadkiisa waxaa ku jira cali ibnu sayd ibnu jadcaan ninkii la odhan jiray daciifka ahaa inqiaacna wuu ku jiraayo saciid ibnu lmusayab oo anaskaa ka warinaya lama oga waxa weeye inuu wax ka maqlay la garan maayo siduu ibnu lqayim zaad ulmacaadka ku sheegay saciid ibnu lmusayab inuu anas wax ka maaragtay wariyey lama garanayo marka halkaana inqiaac baa ku jira labadaa cilo dartood xadiidku waa daciif arrintan uu sheegayaa faralka iyo sunnaha in la kala qaadana maafi faralkana ilaahay baa loo tukadaa sunnahana ilaahay baa loo tukanaya labaduba waa salaad haba kala adkaadaan sidaa awgeed midnaba in la daymo daymoodo ma aha labadaba waa in khushuuc lala yimaado oo maaragtay la qaabilo salaadii baabu nahyi can isalaati ila alqubuur wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay can isalaati ila alqubuur xagga xabaalaha in loo tukado xagga xabaalaha in loo tukado ma banaana oo salaadii xabaalaha lala qaabilaa can abi marhadin abi marhad waxaa laga wariyey oo kannaas bni lxusein la odhan jiray radia allahu canhu mise kinnaas buu idin qoraya bikasri lkaaf ya bikasri lkaaf mise bilfatxi waxaan filayaa inuu sharaxa kasraha markaa dabdinayo can abi marhadin kinnaas bni lxuseyni radia allahu canhu waa abi marhad alghanawi weeye abi marhad alghanawi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay laa tusalluu ha u tukanina ila alqubuuri xabaala xaggooda ha u tukanina walaa tajlisuu calayha korkeedana ha ku fadhiisanina rawaahu muslim marka korkeeda xaggeeda in salaada loola jeedsado ayaa la diiday haddii kolkaa loola jeedsadoy dhacdaba salaadaasi ma asaxayso lianna nahyi yaqtadi lfasaad nahyigu wuxuu keensanayaa fasaad buu keensanayaa waxaa la midoon iyaduna bannaanayn in xabaalaha dhexdoodii lagu tukado waxaan bannaanayn xabaalaha agtoodii lagu tukadaana iyaduna ma bannaana hadduu xaggeeda ula jeedsado iyo hadduu waxa weeye ku dul tukado iyo hadduu ku ag tukado intuba maaragtay salaaddii sida saxiixa ah ma ansaxayso marka masaajidda xabaalaha laga dul dhisay salaadu ku ansixi mayso kadalika kuwa qibladooda horena ay xabaaluhu ku yaalaan daaqadihii iyo albaabadiiiyo marka la furo dee xabaalihii qofkaani waxba u dhexaynay sidaa u qaabilayaan iyadana salaadu ku ansixi maayaan baabu taxriimi lmuruuri bayna yaday lmusalli wuxuu baab u yahay xarimista la xarimay qofka tukanayo hortiisa in la maro can abiljuhaym cabdillaahi bn alxaaris bn sima saxaabigaa waxaa laga wariyay abiljuhaym la odhan jiray magaciisana sheekhaa inoo sheegay magaca ugu dambeeyaana waa ibni simmati oo saadka iyo miimkuba way shadan yihin alansaariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yihi low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka maraya bayna yaday lmusalli qofka tukanayo hortiisu maadaa calayhi korkiisa waxaa ah lakaana an yaqifa arbaciina khayra lahu min an yamura bayna yadayh lakaana waxa u sugnaa waxa u ahaan lahayd waxay u noqon lahayd an yaqifa inuu istaago arbaciina khayra arbaciina afartan ay muddata arbaciina muddo arbaciina ama afartana inuu istaagaa waxay u noqon lahayd khayran lahu mid uga wanaagsan min an yamura inuu maro bayna yaday hortiisa muddo dheer inuu taagnaado ayaa u dhaamilayd inuu hortiisa maro hadduu dembiga halkaa ka raacayo ogaan lahaa marka ruwaadda saxiixa bukhaariga qaarkood min alithmi bay halkaa ku daraan laakiin maaragtay kuma jirta sida ahlulcilmigu ay sheegeen min alithmidaasi cid gaara ayaa sheegtay oo lagu qabsaday marka maadaa calayhi wey qaala araawi raawigu wuxuu yidhi raawigaasuna waa abu abunadr weeye nin la odhan jiray abunadr mawlaa cumar ibni cubaydillaah oo ruwaadda sare ee ka mida waxa weeyeen xadiidka abunadr mawlaa cumar ibni cubaydillaah wuxuu yidhi laa adri garan maayo qaala inuu yidhi arbaciina yowman aw arbaciina shahran aw arbaciina sana muttafaqun calayh afartan maalmood iyo afartan bilood iyo afartan sano ka uu u jeeday ama uu yidhi ma garanayo marka afartan uunbaa riwaayadka saxiixii ku soo arooreen afartankaasi afartan ay yihiin wax caddaynaya oo saxiixina ma soo aroori bazaar baa isagu wuxuu warinayaa arbaciina khariifan oo lafdigaa khariifan buu ku darayaa riwaayadda bazaar laakiin ahlucilmigu waxay idhahdeen waa khata ah oo riwaayadka saxiixa ah ee abunadriga ka soo arooray waa calaa shakigaasay ku wariyeen inuu yihi ma garanayo afartan ay tahay si kastaba ha ahaatee xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofkii tukanaya inaan la hormarahay waxaana ahlulcilmiga bar ka midi ay ka deliishadeen waa sida loo badan yahay xataa qofka aan sutradaba lahayn kii sutrada lahaa lama hormarayo taas iyadu waa shaki ma leh ama khilaaf kuma jiro qofkii xataa aan sutradaba lahayn isaga qudhiisee tukanayo lama hormarayo ma fahamte waayo xadiidkani hadda sutre ma sheegin sooma hadde bayna yaday lmusalli un baa la yidhi cumuumkaasaas ayaa laga qaadanaya ba yidhaha ahlucilmiga qaarkood sutre hadda xadiidkani ma sheegin sooma marka macaalkaan sutrada ahayn la hormari maayo oo aaggaba miyaa laga baydhaya de maya intaa hore inta loo soo jirsanayo qofku markaanu sutrada lahayn ahlucilmigu maaragta dariiqyo kala duwan bay ku leeyihin bacdu ahlicilmi waxay dhahdaa ilaa halkuu ku sujuudayo un baan loo soo gaadhay ilaa markuu sujuudayo halkuu ku sujuudayo wixii kasii dambaysa waa la mari karaa bay leeyihin qaarna waxay leeyihin maya saddex adru ama saddex dhudhun inta u jirta qaarna in kasii durugsanba marka adigu xoogay un baa loo jirsanayaa oo lagu soo dhowaan maayo xataa haddaanu sutro lahayn hadduu sutro leeyahay inuu sutro samaystayna isaga iyo sutrada intaa udhaxaysun baan la maran sutrada dabadeeda laga wareegay waayahay deg degana waa la yska ilaalinayaa had iyo jeer mar alla marka salaada laga baxo waa idinka arkay oo kabahayga iyo arkay baa ka dhacda dad badani waxay boobaan albaabada soo maha deg deg waa waxyaabaha mararka qaar markaad u fiirsato aad aada iyo aada u yaabayso masaajidkaasaa camirmaya oo daf noqonaya salaadii baa saa looga baxaya assalaamu calaykum markuu labada tasliimo ama salaamo naqsi imaamku dhammeeyo ayaa dig dig dig dig dig dig dig dig dad fara badan baa orod boobaya ma fahamte oo aada moodaaba in waxa weeye siyaro fadhigii masaajidka ama tasbiixdii ama arrintii inay ka yaacayaan oo qorya lagu hayay waxaa dhici karta masaajidkana inay joogeen intii salaada lagu jiray oo qura salaada markii la galaa yimaadeen marka ilaahay subxaana watacaala xaq ahayna waafajiyo waxba waa inaan la degdegina la yska ilaaliyo in dadka la hor cararo baabu karaahati shuruuci lma'muumi fii naafilati bacda shuruuci lmuadini fii iqaamati salaati wuxuu yidhi karaahiyeysiga la karaahiyeystay la tukiyuhu inuu maaragtay gudogalo salaad sunno ah intuu muadinku iqaamada bilaabay dabadeed oo mar haddii iqaamadii la gudagalay oo la bilaabay salaad sunno ah in la bilaabaa arrinta noocaasa waa laysu diiday sawaaun ay mustawiin waxaa isku mida kaanat ahaatayaa annaafilatu sunnadaasi sunnata tilka salaa salaada loo aqiimayo sunnadeedii ka horreysay ahaataya aw hayraha ama heyrkeeda ahaataya sida taxiyatulmasjid iyo dee sunno kaleba markaa salaad farala haddii la aqiimo iyadaad u diyaargaroobeysaayo iyadaad maaragtay takbiiratulixraamka imaamka waxa weeye raacaysaayo ee sunno kale ku mashquuli maysid ama salaad kale kuma mashquulaysid waayo faralkay tahay ayaa dee ka weyn sunnaha iyadaanay tahay in loo dadaalo oo la ilaaliyo can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi idaa uqiimat isalaa salaada haddii la aqimo falaa salaata salaadi ma jirto ila almaktuuba falaa salaata salaad la gudagelaya ma jirto ila almaktuuba taa faralkaa mooyaane rawaahu muslim marka sidaasaa bacdu ahlilcilmi ay ku fasireen haddii lagu jiro ka waranoo salaadaba iyadoo lagu jiro la aqimo miyaa laga baxayaa taana dee dariiqyay ahlucilmigu ku leeyihiinoo halkeeda ayay caan ku tahay falaa salaata ila almaktuuba marka waa inaan la bilaabin sunno waa inaan la bilaabin tii horena haddii qofku waxa weeye uu iska dhadhow yahay oo uu isidhaahdo takbiiratulixraamku kuma dhaafayso oo maaragtay waa inuu hore uga gaadhsiiyo dabadeetana uu salaada xagga hore faralka dadka kala xidha baabu karaahati taksiisi ywmi اljumucati bisiyaami aw leylatihi bisalaati min bayni layaali karaahiyeysiga la karaahiyeystay maalinka jumce in soom lagu gaar yeelo oo keligii la soomo ama habeenkiisa in lagu gaar yeelo salaad min bayni layaalihi habeenada kale dhexdooda oo la idhaahdo maaragtay qiyaam aan habeenada kale laba inaman ahayn ayaa jimca lala imanaya jimcaha salaada la badinaya loo sad kordhinaya maya soomna lagu gaar yeeli maayo salaadna lagu gaar yeeli maayo marka waynu iska ognahay oo jimcahu waa maalin iska fadilan oo khayr badan sidaa awgeed baa wixii dee mashruucahun mooyaane waxaan mashruuc ahayn waa laysu diiday iyadoo laga ilaalinayo dadku inay sharcigii waxaan ka mid ahayn ku soo daraan ama ilaahay ku caabudaan waxaan ilaahay ka aqbalayn oon sharciga ka mid ahayn can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi laa takhusuu haku gaaryeelina leylata aljumucati habeenka jimcaha biqiyaamin qiyaam haku gaaryeelina min beyni layaali habeenada dhexdooda walaa takusu ha ku gaaryeelina yowma aljumucati bisiyaamin min bayni alayaami maalmaha dhexdooda ilaa an yakuuna inuu noqdo mooyaane fii sawmin soom yasuumuhu axaduku midkii inuu soomi jiray rawaahu muslim oo caada u ahaa wa canhu wa can abi hurayrata qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul laa yasuumana yaanu soomin axadukum midkin yowma aljumucati ilaa yowman qablahu aw yowman bacdahu ilaa maalin ka horeeya inuu la soomo ama maalin ka dambeeya inuu la soomo mooyaane muttafaqun calayhi وعن محمد بن عباad qاaل سألت جاaبiرا رضي الله عنه waxaan jاaبiر weydiiyey أنhى نبي نبgu miyuu reebay صلى الله عليه وسلم عن صوم الجuمعaةi soonka جiمعaha qاaل wuxuu uhi نacم ha وعن أmi المؤمiنiiنa waxaa laga wariyey أmi المؤمiنiin o juwayryta بنت الxاriث ahayd رضي الله عنها أن نبيa صلى الله عليه وسلم دkلa عليها wuu soo galay yوم الجuمعaةi maalin جiمعe وهiy صاaئمة iyadoo sooman faqaala wuxuu ku iha sumti amsi shalay miyaad soonta qaalat waxay tidhi laa qaala wuxuu uhi turiidiina an tasuumii hadan berri inaad soonta ma rabtaa oo aad berri ku darto qaalat laa qaala faaftirii haddaba afur buu ku ihi rawaahu lbukhaariyu xaadiidtaa dhowrka ah aynu carabka marinay waxay u daliil yihiin masaladaa uu sheekhu u baabaystay marka axaadiidta qaarkood si muطlaqaa laysugu diiday in haddii a laba kuu roonya jumcaha la soomo axaadiidtaasi waxaa khasisaysa axaadiidtan kale oo jumcihii waxaa la soomi karaa dhowr jeer baa la soomi karaa waa mide haddii jimcahaasi uu waafaqay maalin qofku uu soomkeeda caado u lahaa sida ayaamulbiidkii oo kale ama maalina wuu soomi jira maalina wuu afuri jira oo maalintuu soomi jiraa jimco ku beegmay ama cashuurada iyo taasuucada iyobuu soomi jira oo jimcay ku beegantay ama maalinka carafuu caado u lahaa inuu soomo oo jimcay ku beegantay maalin uu soomi jiray oo caado uu lahaa inuu soomo haddii jimco uu noqdo wuu soomaya jimcanimadana dee u soomi maayo caadadiisii soomka ahayd ee wanaagsanayd buu fulinaya taas waa mid ta labaad haddii jimcaha aanu soomka ku gaar yeelina maalinka ka horeeya uu raaciyo ama maalinka ka dambeeya uu raacinayana iyadana waxa weeye wuu soomi karaa laakiin inuu jimcaha oo keliya soomo iyadoo arrimahaas aanay meesha jirin taasi ayaa la isu diidan yahay ee garo waay salaadana iyadana salaad lagu gaaryeeli maayo salaad hee laguma gaaryeelayo wakadaalika dee cibaado kalena lagu gaaryeeli maayo cibaado soo aroortay oo daliilla mooyaane lagu gaaryeeli maayo ma garata sidaa awgeed baa habeenka jimcaha haddaad tidhaa ka warran waan ictikaafaya anigu jimcahaasun baan ictikaafaya habeen kastoo jimca baan anigu ictikaafaya aye sabtida maad ictikaafi maya habeenkaa jimcaha baan ictikaafaya taasi wax daliila miya leeda ya wax daliila ma laha waayo ictikaafku waa cibaada soo maaha cibaadadana waktigan gaarka aheed ku gaar yeeshay dee daliil buu doonaya jimcaana inaynaan cibaado ku gaar yeelin wax daliila mooyaane ayaaba la baabu taxriimi lwisaali fi sawmi wuxuu baab u yahay xarimista la xarima alwisaali fi sawmi soomkii in la xidhiidhiyo wa huwa wisaalku an yasuuma waa inuu soomo yowmeyni laba maalmood oo akhara ama in ka badan oo walaa yaakula waxba aanu cunin walaa yashraba waxna aanu cabin baynahumaa dhexdooda wisaalku waa kaah waa inuu laba maalmood isugu bixiyo had iyo habeenba soomkii oo wax alla wixii soomka jebinaya uu iska ilaaliyo ama ka badanba uu isugu bixiyo arrinka noocaasi inuu muxaram yahay ayuu sheekhu markaa caddeeyeyba oo karaaha kama cabirina taxriim buu ka cabira waana sida jumhuuru ahlilcilmi ay mareen saxiixana ah can abi hurayrata wacaaishata radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa wuxuu reebay can ilwisaali wisaalka wuu reebay muttafaqun calayhi wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu reebay sala allahu alayhi wasalam can ilwisaali wisaalka ayuu nahiyey qaaluu waxay idhahdeen innaka adiguba tuwaasilu wisaal baad la timaadaa soomka waad isku xidhiidhisa qaala wuxuu ihi innii anigu lastu midlakum idinkoo kale mayhi innii aniga uطcamu waa lay quudiya wa usqaa waa lay waraabiya muttafaqu calayh wa hada lafdu lbukhaariy arrintaana maaragtay waxaa looga jeedaa inii uطcamu wa usqaa tafaasiirta ahlulcilmigu ay ka yidhaahdeen iyo wax raajixa waa inagii cumdaa kusoo aragnay waa tahay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wisaalkaasuu samayn jiray oo tobankaa dambe uu isugu bixin jiray laakiin wuxuu u sheegay inaanu iyaga la mid ahayn oo iyagu arrintaasi ay dhib ku noqonayso dhibtana aanu la ogolayn haddii laga tegi waayo wisaalku wuxuu bannaan yahay ila saxar qofku intuu waxa weeye maalintii o dhan soomanaado inuu habeenka qeybtiisaa horena soomanaado ilaa wakhtigaas xuurta la gaadhayo ayaa u bannaan sida raajixa arrinkaasi waa jaa-is waa mid bannaan sida raajixa ah ma garata laakiin wixii ka dambeeya inuu wisaal sii sameeyo ila maalinta kalena isugu bixis ka dhigo haadaa laa yajuus cala asaxiix arrintaasi ma bannaana waayahay baabu taxriimi اljuluusi calىa qabrin wuxuu baabu yahay xarimista la xarima aljuluusi calىa qabrin qabri in lagu dul fadhiisto xabaan in lagu dul fadhiistaa ma banaana waa muxaram weeyi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam la an yajlisa inuu fadhiisto axadukum midkiin calaa jamratin dhimbiil inuu ku dul fadhiisto daba oo fatuxriqa ay gubta hiyaabahu dharkiisa oo fatakhlusa ay gaadhay u tallowda ilaa jildihi jidhkiisa ayaa khayru lahu waxay u dhaantaa min an yajlisa inuu ku dul fadhiisto calaa qabrin qabri rawaahu muslim qabri inuu ku dul fadhiisto waa garanay markaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa xabaal maaragtay in lagu dul fadhiistaa inaanay bannaanayn aadaa laa yajuus meelaha kale iska fadhiiso sida daahirka lafdiguna uu yahay lian yajlisa axadukum fadhi unbaa xadiidku sheegay markaa walow qofku yaanu ku kaajahayn oo aanu kuba saxaroonahayne inuu maaragtay ku dul fadhiistaa la diiday salafkii ama saxaabadii qaar baa laga wariyey inay ku fasiri jireen fadhiga la diidan yahy inuu yahay ka maaragtay xabaashi lagu dul fadhiisanayo iyadoo lagu dul saxaroonayo ama lagu duglkaajayo laakiin mar haddii rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam la-an yejlisa oo fadhi unuu sheegay wax arrinta noocaasa xoojinayo oo inoo sheegayaana aanay jirin inuu maaragtay fadhi gaara loo jeedo yacnii cumuumkaa in lagu wada un weeye baabu nahyi can tajsiisi alqubuuri waalbinaa'i calayha wuxuu baab u yahay reebista la yska reebe can tajsiisi alqubuuri xabaalaha in la nuuradeeyo walbinaa'i calayha iyo in la dhiso xabaalaha in markaa la dhiso oo jaajuur iyo sibir iyo wax lamida lagu dhiso ama la caddeeyo oo nuurad la mariyo ama waxa weeye rinji la mariyo ma banaana waa muxaram weeye waxaa laga dhis dul dhisayaa ama qubad ha noqdo ama masaajid ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo ma banaana in wax lagu dul qoraa ma banaana in lagu dul fadhiistaa ma banaana can jaabirin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu rabay an yujasasa in la nuuradeeyo alqabru qabriga xabaasha iyo wa an yuqcada calayhi in lagu dul fadhiisto iyo wa an yubnaa calayhi in la dhiso rawaahu muslim dad fara badan baa khilaafay nahyiga rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo xabaalihii baa looga taagla-ayay way dhisayaan way nuuradaynayaan bale waxaa kaba sii daran masaajiday ka dul samaynayaan kullu daalikana waa muxaram weeye waa mid aan bannaanayn xataa in wax lagu dul qorqoro waa aragteen oo imika arrintaasi aad bay usoo badanaysa wuxuu doonaba ha noqdo ama magaca ha lagu dul qoro ama waxyaabo kale ha lagu dul qoro in wax lagu dul qoraana ma banaano riwaayad kale waxaa ku soo arooray oo iyaduna saxiixa waa an yuktaba calayhi in wax lagu dul qoro ayuu reebay marka ma banaana in wax lagu dul qorqoraanay garo xabaasha xabaalaha muslimiinta la sin dherarkeedu taakayuu ka badan saani u aas bes iskaga tag markaa ha ku meeraysane dad fara badan baa waxa waxa weeye looga taag layihi mar alla markaa qofku uu dhinto ayaad mooddaa inay gelaysa awood kale oo sidii hore maaragtay uu ka cajo badanayo ma fahamte oo waxyaaba laga helayo oo markaasaa la buunbuuninaya saa xabaashiisii la dhisaya saa la odhanaya maytaadkii wey saa la odhanaya waa caynka saa haddii la doono wax loo qalaya saa wax lagu qarash garaynaya waxaa laga yaabaa markuu noolaa inaan wax yar loo quudhayn soo ma ama dadkan kale noolba aan loo quudhin dee xataa kuwa baahan kii dhintayna lagu qarash gareeyo lacago fara badan iyo xoola iyo wax badan lagu burburiyo ninkii misriga ahaa muxuu lahaa axyaauna laa yurzaquuna bidirhamin wa bialfi alfin turzaqu lamwaatu kuwa iyagii noolaana shil loo dhiibi maayo wa bialfi alfin turzaqu lamwaatu dadkii dhintayna malaayiin baa lagu qarash garaynayaa buuri annagii noolayna ama dadkii noolaana shili loo dhiibi maayo marka arrintaa ha la ogaada inay tahay arrin shaydaan wato waa mashruucu shaydaan wato weeye uu doonaayo inuu waxa weeye shirkiyaad iyo alla ka fogaansho dadka maaragtay uu ku gaadhsiiyo baabu taqliidi taxriimi ibaaqi lcabdi min sayidihi wuxuu baab u yahay xarimista adkeynta la adkeeyo xarimista la xarimay ibaaqilcabdi addoonku inuu ka baxsado min sayidihi sayidkiisa inuu ka baxsado dee sayidkiisu isagaa iska lehoo mulkisanoo manaaficdiisa lehoo inuu u shaqeeyo xaq ugu leeya ma ogta markaa inuu iskaga baxsadaa uma banaana can jariirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ayumaa cabdin addoon alla addoonkii abaa qabaxsadaa faqad bari'at beri bay ka noqota minhu isaga addimato maganta ilaahay beri bay ka noqota rawaahu muslim ilaahay jala wacalaa maana siin maayo mana ilaalinayo dimana ma laha kaasi wa can jariirin can inabiyi sala allahu alayhi wasalama idaa abaqa alcabdu addoonku markuu baxsado lam tuqbal lahu salaatun salaad lagama aqbalo rawaahu muslim salaad hee laga aqbali maayo wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray faqad kafara wuu gaaloobay kufrigaasina waa kufrigii asqarka ahaa weeye kii weynaa ma ah marka kaasina uma banaana baabu taxriimi shafaacati fi lxuduud mualifku kitaabkan aynu hadda baryahan kudhex jiray wuxuu ku soo arooriyey waxyaabo fara badan fara badan fara badan oo laynoo diiday oo ama muxaram ah ama ugu yaraan makruuha marka waa si cajiiba ayuu usoo ururiyey waxyaabo fara badan aynu kutubta meelaha ku aragnay qaarba baab ku aragnay ya meelo kala duwan aynu ku dhiganay ama aynu ku aragnay ayuu isku soo ururiyey sidaa awgeed baa qofkii doonaya inuu wax badan waxyaabaa la nahiye ka ogaadaa inuu aada u mudaalacaysto oo uu ku celceliyo ayaa waxa weeye la gudboon ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo waxyaabaha la reebay ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna gees mariyo ilaahay haynaga badbaadiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين